toddobiyo toban maxaabuus burcadbadeed soomaali ah oo ku xirnaa jeerasha jasiiradda seishalis ayaa loo gudbiyey maanta somalilan iyo puntland laba iyo toban maxabuus ayaa shalay iyo maanta loo gacangeliyey somalilan halka shan kalena maanta loo gudbiyey puntland maxaabiistaasi ayaa qaarkood lagu xukumay xukumo xabsi u dhexeeya siddeed ilaa iyo afar iyo labaatan sannadood kuwaasoo muddada xabsigooda inta dhimanna ku dhammaysan doona jeelasha puntland iyo somalilan sahre cidla nuur ayaa warbixintan inoo haysa maxaabiistan burcadbadeedda soomaalida ayaa la sheegay in hore loogu qabqabtay iyagoo ku guda jira falal kala duwan oo burcadbadeednimo ah waxaana loo qaaday jasiiradda seishalis halkaasi oo lagu soo xukumay xadhig muddadoodu kala duwan tahay inkastoo soo celinta maxaabiistan lagu sababeeyey dalab ka yimid dhinacooda haddana waxaan meesha ka maqnayn heshiisyo seishalis dhex maray somalilan iyo puntland sidaasi darteedna loogu haynayo xabsiyadooda madaxweynaha puntland cabdiraxmaan maxamed faroole ayaa sheegay in burcadbadeedda soomaalidu ay ku xidhan yihiin ku dhowaad labaatan dal oo dibadda ka ah soomaaliya oo ay siishalisna ka mid tahay marka qaar ka mida dib loo soo celiyena ay faa'iido u tahay iyaga iyo qoysaskoodaba burcadbadeedda wadamada sheeyaha ku xidhan labaatan dal oo soomaaliya ka mid tahay u kala xidhan yihiin sagaal iyo toban daloo dibaddaa bay ka imaan doonaan insha allah waxaan u yeelay arrimo bini'aadaminimo darteed oo ah marka u horreeya eheladoodii waalidkoodii hadday xaas lahaayeen xaaskoodii in loo soo dhoweeyo oo ay arkaan oo welwelka laga yarayo marka labaadna dhulkoodii in lagu xidho lagu dayactiro oo loo sameeyo farsamo ay bartaan hadhow si ay mujtamaca ugu soo noqdaan iyagoo ka mid ah xumaantii ay ka baxday xabsiga gudihiisana lagu hanuuniyo xag diini iyo xag farsamo intaba afartankii u horreeyaa maanta la keenaya qaybtan xarigga aan ka jaray la keenayaa odayaashii iyo habrihii iyo xaasaskii hadday jiraanba ceshan waayey nimankoodii ama carruurtoodii ha ka daydaydeen maanta halkaanbal waxa ka haray dadkoodii ha ka fiirfiirsadeen somalilan ayaa ilaa iyo hadda la geeyey sagaal iyo labaatan maxaabiis burcadbadeeda oo labiyo tobankii ugu dambeeyey sagaal ka midihii ay shalay ka degeen magaalada hargeysa halka saddex kalena galabta la geeyey sida uu sheegayo wasiirka cadaaladda somalilan xuseen axmed caydiid labiyo toban maxbuus bay dowladda seishalesna soo weydiisatay inaanu ku hayno xabsiyada somaliland oo aanu kala wareegno iyaguna waxay ku salaynayeen codsi ay maxaabiista laftoodu ay codsadeen in somalilan loo wareejiyo dabeedna codsigaasi markuu noo yimid mas-uuliyiin somalilan baa halkan ka tagtay soo hubiyey inay codsigaasi ka yimid qolada maxaabiista ah dabeedna waanu ku aqbalnay heshiis noo dhexeeya darteed labiyo toban baanu markaa imaka ku aqbalnay oo sagaalna shalayta la keenay saddexna maanta haddii laydhaa sideed sannadood ilaa afar iyo labaatan sannadood inta ka dhaxaysa ayay ku kala xukuman yihiin dadkaa horena loogu keenay iyo kuwan imaka ka ugu yarna sideed bay ku xukumeen ka ugu badanna afar iyo labaatan sannadood bay kuwa ku siiyeen waxaan wararka ku maqlayaa boqol iyo dheeraad soomaaliya bay ku hayaan halkaa wax xukuman iyo waxaan weli la xukuminba wasiirka cadaaladda somalilan ayaan weydiiyey inay jiri karto khatar uga iman karta tallaabadan amaba weeraro argoosiya oo ay kula kici karaan burcadbadeedda soomaalidu iyagoo ka jawaabaya maxaabiista halkaasi ku xidhan somalilan dee wixii burcadbadeeda ee badaheeda soo gala inay tallaabo ka qaado xaq bay u leeday xeer baana u leeday wax u diidayaana ma jiro dambiiluhuna dee loogama waabanayo dambiilo kalaa tallaabo kaa qaadiyo ma garanaysaa runtii maxaanku dhahda falcelin kugu keeni doona argosia dambiilaha looma dhaafo kuwa burcadbadeeda ah ee naloo soo wareejiyaana qaar aanu anagu iska soo buranaba dee ma aha horta qaar aanu u danaynayno weeye bili-aadminimo ugu danaynayno weeye iyagu na soo codsado weeye markuu na soo codsado ee aanu iska hubino inuu codsigiisaasi jiro eeu xukunkiisaasina halkaa kaga dhacay oo uu raalli ku yahay inuu xabsiyada somaliland ku qaato ayaanu keennaaye isagaanu u danaynaynaaye ma aha waxaanu isaga ku waxyeelaynayno halkaana uma aragna sabab cidii ay argoosi nooga noogaga goosato ama colaad noogu qaado uma aragna dan baanu u danaynaa ehligiisaanu usoo dhaweynaynaa luuqad uu garanayo iyo af uu garanayo iyo raashin uu garanayo iyo dad uu garanayo ehelkiisao loo soo dhaweeyay abaanu ayaanu u tarnaye maana waxyeelna dee kubaan kun ma boqol oo mayl baanu dee kasoo qaadnaanu halkaa keena meel lagu soo boqon karo qof kasta oo dhamaystaa sida ka somaliland markuu dhamaystay aanu usii dayno mas-uuliyadooda imaka annagayna saarantay waa maxbuus dalis maxabsi somaliland ku xidhan inuu xabsigiisa ku dhamaystana annagaa waajib naga tahay inaanu ku ilaalino markuu dhamaystana annaga waajibkayga tahy inaanu sii dayn maxaabiista soomaalida burcadbadeeda ayaa si weyn ugu riyaaqay markii ay dib ugu soo laabteen dalkoodii inkasta oo ay xabsi kusii jiri doonaan inta uga dhiman xukunkooda ciidanna aanud dalkeenna oo nuud madaxdeena aan u nuud wax kaloo hadda aan ku darina male madaxdeenna waxaan ka cabsanaynaa hadda inayna qaabilaan saddex sanaa ku jirin shiishalis waxaan ku faraxsanaha maanta anaa wadankii hooyey aad baan u faraxsanahay usoo koobi karo dhammaan farxadda ma soo koobi karo taliyaha cali nuur dhowr jeer baan ogeyey balqaadkiina waa fuliyey farxadda maanta haysa inaa inaa booyo maana wax iga- wax kaloo iga dhiman lama arko waa ku qanacsanahaa boqolkiiba boqol taliyaha ciidamada asluubta puntland genaraal cali nuur cumar ayaa sheegay in shanta maxbuus ee la geeyey puntland ay ka soo kala jeedaan puntland iyo gobollada dhexe ee soomaaliya waxaanu ka warramayaa sidii ay ugu soo dhoweeyeen jeelasha puntland hadda afartan baa la keenayaa shantii ugu horreysa way kuwa kanu waxaan ku soo dhawaynaynaa marka ciiddooda maanta ay yimaadeen dhowr gool baan u tegey waa istaqaanaga iyagu Ee, shan weeye haddii la mooday puntland inaynu keliya aanu keenayno laba reer puntland dadkii dhulka lagu yaado ka ka dhashay saddexda kale waxay u dhasheen ee, muxuu ahaa gobolada dhexe soomaali soomaali weeye waxay la mid noqoneen kuwaanu hadda gacanta ku hayno ma aha markii ugu horraysay ee dib loo soo celiyey budhcadbadeed soomaaliya oo lagu soo maxkamadeeyey waddamo kale tallaabadan ayaanay caalamku u arkaan in lagu hakin karo budhcadbadeedda soomaalida oo waayahan dambe looga caagay agagaarka biyaha soomaaliya inkastoo warbixinihii ugu dambeeyey ay sheegayaan inay hoos u dhacday weerarada ay budhcadbadeedda soomaalidu ku qaadayaan maraakiibta caalamka
warbixintaasi waxaa isugu kaaya duuday sahre ciidla nuur halkanna nooga soo jeedinaysay